الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما walaalayaal waa deriskeenii saddexaad ee dabeecadda xun iyo dhaqanka aan suubanayn aynu kaga warramaynay culimmada islaamku markii ay akhlaaq xumada ama dabeecad xumada ay ka warramayeen waxa ay sheegeen tiirar uu yeelanayo qofka dabeecadda ama akhlaaqda xun dabeecadda ama dhaqanka xun waxaa ka mida bay yidhaahdeen sida ibnuqayim raximah llahu tacaala markuu ka hadlayo akhlaaq xumada waxaa keenaya buu yihi qodobadan aljahlu qofka oo jaahila oo aqoontiisu ay gaaban tahay dabadeedna qofku mar hadduu jaahil yahay waxa wanaagsan ee la doonayo ee diintu doonayso isagu markaa ma uma muuqato dabadeedna waxaa la arkaa qofka noocaasa inuu u arko shaygii wanaagsanaa ee loo sheegayay wax xun shayga xunna inuu u arko wax wanaagsan tusaale yaroo khafiifa haddaan idin siiyo iminka waxaa laga yaabaa waalidka iyo culimada iyo dadka akhyaarta wanaagsani inay ilmihiisa yar la taliyaan oo uu ku dhaha macallinkii ama waalidkii aabba ama macalin ama hooyo ay ku tiraahdo timaha aad sidaan ka dhigtay ma wanaagsana iska gaabi ilmahan hadalkaa uu kula hadlayo waalidkii waxaa laga yaabaa inaan u qurqursamin bal ee waalidkii uba haystaba inuu waalidkii waxa weeyaan caalamka ka dhacsan yahay waa tusaale diinta islaamku qasaca maxay ka tiriyo dhoorka ma garanayo inay xaaraan tahay oo waalidka ama macallinku markuu la hadlayo shaygan ay kala hadlayaan inuu xaaraan yahay garanayo hooyo maradan aada gashan tahay waa khafiif sharciga islaamkuna ma inantu inay cawradeeda muujiso ma wanaagsana hooyay iska daa islaanta way ka dhacsantahay caalamka lama socoto waa waa tusaale waa jahli hadduu diinta ilaahay fahamsanaan lahaa oo diinta ilaahay uu odhan lahaa waxay i farta ayaan ku dhaqmayaa may timaadeen arrintaasi isagu qabiixa wuxuu u arkaa waxa xun waxa u haystaa wax gaara waxa wanaagsanna wax gaara u haystaa waxaa ka mid ah waxyaabaha dabeecad xumada arkaanta waa ulm aulmu dulmigu waa gardara iyo xadgudub dulmiga sidiisa waxa la yhaha wadcu shayi fii gayri mawdicih shayga in la dhigo meeshii aanu lahayn meel aanu lahayn baad shaygii dhigaysaa iminka saa darteed gaalnimada iyo shirkiga waxa la yidhi waa dulmi ina ashirka la dulmun cadiim ayuu luqmaan inankiisi ku yidhi shirkigu waa dulmi weyn buu ku yidhi aabbo isagoo ilmihiisii waaninaya oo siduu dulmi u yahay shirkigu cibaadada ilaahay in loo gaar yeelaa waa waajib oo cid kale aan la siinin ilaahay baa iskale laakiin cibaadadii inaad ka dudo ilaahay iyo xaqii uu lahaa oo aada cid kala siisaa waa dulmi cibaadadii baad dhigtay meel aanay lahayn ilaahay baa lahaa cid kalaad siisa markaasuu leeyay ina ashirka la dulmun cadiim shirkigu waa dulmi weyn buu yidhi iska ilaali waa meel aanay lahayn cibaadadii ayaa dhigtay waxaana lahaa ilaahay baa iska lahaa markaa iska ilaali maxaa la mida markaynu dhaqanka hoos ugu daadejinno iyo akhlaaqda waxaa laga yaabaa in meel looga baahnaa in dabacsanaan lagu wado raalli ahaansho lagu wado farxad lagu wado inuu isagu cadho ku bilaabo qofkaasi meesheedii meeshii looga baahnaa raalli ahaansho iyo farxad iyo degenaan inuu cadho dhex dhigo meeshii looga baahnaa in la adkeeyo oo meel adag laga istaagana inuu iska qoslo iska muusoodo meeshii looga baahnaa degenaan iyo dabacsanaan iyo utudhid looga baahnaana inuu halka ugu daran ka istaago ee ugu qaylada iyo rabashka badan meel u baahan in wax la bixiyo oo ajrigeedii iyo wanaaggeedii iyo sifadii wanaagsaneed deeqsinimada ay ka muuqatana in aanu dhigin ee uu dhabcaal iyo diidmo iyo xoodhihii inaanu bixin uu uu ka dhigo oo uu dhigo halkii looga baahnaa inuu bixiyo inuu diido oo uu dhabcaalo amase meel looga baahnaa inaanu waxba ku bixin inuu ku faraqo meel baa la doonayaa inaad xoolahaaga aanad gelin wax allo wixii maxay xaaraanaha iska gelin meesha quri iyo qabyaalad lagu hayo ha gelin meesha lagu hayo wax ilaahay cadho gelinaya shilinkaaga ha gelin meeshiina inuu ku faraqo ayaa laga yaabaa waa dulm waxaa ka mida buu yidhi ashahwa waxyaabaha qofka ku keena dhaqan xumada waxaa ka mid ah ashahwa damac iyo xiise iyo naftu waxay doonayso u fuli ayaa ka mid a markaasaa waxay ku xambaaraysaa mar haddii nafta aad isu dhiibto ina nafsa la ammaaratun bisuu baa ilaahay yidhi naftu xumaantay aad kuu faraysaa dabadeedna maxaa imanaya markuu qofku damac galo marka qofki uu shahwadiisa uu dabagalo maxaa dhacaysa in uu ummad kale xoolahoo damco in uu dhowrsawnaantii ka tago in uu bakhayltinimo ay ku abuurto iyo wax la mid ah waxaa ka mid ah alghadab cadhada cadhadu qofka waxay ku kaliftaa baa layaa kibirka iyadaa horseedka ah waa cadhada aan halkeedii dhicin xaasidnimo iyo cuqdad bay ku keentaa markuu cadhoodo qofku inuu cuqdad dhaqankaa xunen cuqdadda inuu dadka wax ugu hayo oo halkan hadiyo jeer uu wax haysto iyo xadgudubka iyo safaha caqligaabnimada iyadaa keenta inuu qofku markaasuu odhanaya markii waan cadhaysnaaye way iga dhacday ma ahaydin aan sameeye arkaantaasi ama tiirarkaasi waxay yidhahdaan waa tiirarka ay ku soo ururi karto akhlaaq xumadu waxaan doonayaa walaalayaal culimmadeennii wanaagsanayd bal wixii ay ka yidhaahdeen dhaqanka xun inaynu sheegno dhaqankii waxa iskelaya haddaba qayb ka mida ah dabeecadda waxaynu naqaano inagu dabeecadda dabeecadda waa laba nooc qofba ilaahay sibuu abuur faraheennaas inagoo shan farood labay faraheennu kala wada duway indheheennu waa kala duway jooggeennu waa kala duway midabkeennu waa kala duway caqligeenna iyo garaadkeenna iyo garashadeeduna way kala duwantah ilahay baa ugu talagalay suulka haddii halkaa suul baa lagaa dhigayaa ma maqashay waa kala duwanne ilaahay baa kala duway ummadda waana aayaadka ilaahay waxdaaniyadiisa ina tusiya ina tusaya wamin aayaatihi khalqu الsamaawaati wاlأrdi واktilaafu alsinatikum waalwaanikum ina fii dalika laaayaatin lilcaalimiin waa aayaad ilaahay inagu duqsi ma abuuri karno awooddeedana ma lihin ishaadaa haddii la bedelo caalamka o dhani hadduu isga ishaa ilaahay qaato caalamka oo dhani ishii in la mid a keeni maayo haddii kelida ilaahay kaa qaato kelidaasoo kale caalamku kuu keeni maayo mid isdheerah inankiisii iyo ilmihiisii iyo mid isdheera ma haynaa mooyaane bani aadamku mid ilaahay u sameeyey mooyaane isagu ma samaysan karo oo dacfigeenna iyo itaaldarrideena sidaasaa ilaahay inoo kala duwan marka dabeecadda laga hadlayo markay culimmadu ka hadlaysa waxay dhahaan dabeecadda midi waa abuur ilaahay uu ku abuuray dadku in- qofku inuu dhaqan wanaagsanaado inaga qofkiisa uu dabeecad wanaagsan yahay kaasi dabeecaddiisa ama qofka dabeecaddiisana inaga ilaali waa la kala yaqaana dabeecadda midi waxay idhahdaan culimmadu midi waa mid ilaahay qofka ku abuuro dadka qaar baa ilaahay dabeecad wanaagsani ilaahay u sameeya hadday tahay xagga xishoodka hadday tahay xagga ixtiraamka hadday tahay xagga eh, waxbixinta iyo wixii la mid ah midna waa muktasab baa la ydhaha qofku marka hore dabeecaddan ma leh laakiin diintii ilaahay buu dhegaysanaya aq- ummaddii buu la dhaqmaya xaaladaha wanaagsan buu odhanaya waxbaa kaa siiye oo waad is arkaysaaye nafta bar markaa midna waa la bartaa midna waa mid ilaahay abuuray haddaba labadatay doontaba ha noqotay haddii ilaahay ku siiyey dabeecad wanaagsan iyo dhaqan wanaagsan haddii ilaahay ku siiyey waa ilaahay mahadii sii kori haddii dhaqamada qaarkoodoo xunxun aad iska og tahayna inaad dawayso oo aad barato xanuunkaa dawadiisa ku talagal waayo marnaba ma wanaagsana ilaahay baa jala jalaaluhu nebigiisa ku yidhi fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik naxariis ilaahay dartii ayaa dadkan ugu dabacday haddaad noqon lahayd fadan haliida alqalbi qof qallafsan oo dhaqan xun oo akhlaaqdiisu ay tahay akhlaaq hoosaysa waa kaa carari lahaayeen ee naxariis ilaahay darteed ayaad shaksi akhlaaq iyo dhaqan wanaagsan noqotay walidaalika ilaahay baa jala jalaaluhu nebigiisa ku ammaanay oo yidhi wainaka lacalaa khuluqin cadiim akhlaaq wanaagsan aadaab anshax iyo asluub wanaagsan baad nebi allah ku sugantay ilaahay hayna siiyo haddaba culimmadeennii jarribtay hadalladoodii baan idiin sheegayaa dadka dhaqanka xun dabeecadda dhinac- dabeecadda xun waxay ka yidhaahdeen alfudayl ibnu alciyaad oo dadkeennii wanaagsanaha taariikhdiisa mar horeyn ka warannay ayaa wuxuu ku yi- ayaa isagoo kula talinayaba wuxuu kugu yidhi laa tukhaalid sayi'a alkhuluq qof dabeecad xun oo dhaqan xun ha ha raacin ha la falgelin ha u dhowaan iska ilaali fainahu laa yadcuu ilaa ilaa sharin kuma yeedho kuma baaqo shar mooyaane balaaf jiifta qof akhlaaq xune ha u dhowaan iskaga fogow ha isdhex gelina alxasan albasri waxa uu yidhi isaguna meel kale uu ka eegayo isaga laftigiisi buu eegay wuxuuse fudayl ibnu cayaad eegay qofka la saaxiibayuu eegay qofkan akhlaaqda xunna taabicigaa weyne alxasan albasri baa eego wuxuu yidhi man sa'a khuluquhu qofka akhlaaqdiisu ay xumaatay iyo dhaqankiisu iyo dabeecadiisu cadaba nafsah naftiisii buu cadaabay walle isagaaba dhibanba qofkan isagaaba cadaaban waa qof cadaaban alimaam alghasaali isna waxa uu yidhi alakhlaaqu sayi'a dabeecadda iyo dhaqanka xuni hiya sumuumu alqaatila waa sun wax dilaysa wاlmuhlikaat اdaamiga waa balaayooyin wax halaagaya oo kaaga dhafoorinaya dhiig kaaga sii daynaya wاlmakhaasi اlfaadixa waa guuldarooyin iyo fadeexooyin muuqda wاlkhabaa'is waa xumaano almubcida can jiwaari rabi اlcaalamiin ilaah inaad la jaar noqoto oo aad maciisa noqoto ilaahay raalli kaa noqdana waa mid kaa fogeynaysa dabeicad xumada iyo dhaqanka xun ee qofka ka muuqda diinta islaamku way ka hadashay ilaahay qof mar dabeecad xumaa oo ilaahay ka bedelayna qur-aanka inoo sheegay wazakariya id naadaa rabbahu rabbi laa tadarnii farda waanta khayru lwaarisiin faاstajabnaa lah ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين نبي الله زكريا حاس كيس سوى حول بنيد نولشيدا انت هري markaasaa ilaahay wuxuu ihi waaslaxnaa lahu zawja xaaskiisii iyo ooridiisii waa u hagaajinay culimmadu marka ay fasirayaan tafaasiirtay ku fasireen waxaa ka mid ah sida caddo oo kale mufasiriinteenna waaweyn ahaa وأصلحنا له زوجة وحيري كان في خلقها سوء لقن حما أي لهي تبي عدد وحكسي هاي مركزو شرحية وكان في لسانها طول عرب كان لقف ليبوت gabarh un hal dhuriyamaysa oo carabka waxay doonto ka odhanaysa oo ciday doonto xamanaysa oo ciday doonto wax ka sheegaysa ayay ahayd alla dumarkeenna allahu noo hagaaji raggana ilaahu noo hagaaji xan iyo wax ka sheeg iyo waxa carabkana laga faray markii carabkeeda dheeraa buu ilaahay baa deedna xanuunkii ka saaray halka maxaynu ka fahmaynaa ilaahay bari haddaad dhaqamo xun xun leedahay in ilaahay kaa shaafiyo waxaa la yidhi oon kusoo gebagabaynayaa culimadeenna cabdillaahi bn lmubaarak waaniga hore uga sheekaynay boqol iyo sideed iyo tobankii buu dhashay hijiriyada boqol iyo siddeetankii meelahaana wuu dhintay nin cajiiba oo caalima buu ahaa nin tiqii buu ahaa caalimnimada waxa wada dhaqan wanaagsani xataa jaarkiisa ayuu ilaalin jiray xataa jaarka gaaladaa buu ilaashan jiray walidaalika ninkii yahuudigaa ee la deganaa markuu la yaabay haddee diintiisa ma haysto ninkaa inuu ka guuro ayuu karaahiyeysanayay haddana gurigiisi inuu iibiyo ayuu u baahday oo kharash buu u baahday markaasuu gurigii soo dhigay inuu iibiyo ayuu usoo dhigay markuu dabeedna isyidhi gurigii iibi ayuunbuu xasuustay oo haddaad gurigan ka guurto iyo cabdillaahi binu mubaarigood la jaar tahay oo aad jaar kale doonato oo aan sidii cabdilaahi ahayn miyaad khasaarin waad khasaartay mas-uul maydinaya iga noqda ma jirto waayo cabdillaahi ibnu mubaarak ka tegi kari maayo cabdillaahi ibnu mubaarak ayaa maqlay jaarkiisii yahuudiga ahaa ee lacagta u baahnaa in uu isaga dartii haddana isagoo lacagtii u baahnaa gurigu u iibin waayey intii lagu qiimeeyey intuu usoo diray i gurigaagana hayso lacagtina waa taa cabdillahi ibnu mubaarak waa ninka dhaqankaa lahaa haddaba nin bay wada safreen nin la yaab leh nin dabeecaddiisu ay la yaab tahay ayay wada safreen ninkaasi wuxuu ahaa nin dabeecad xun waa safar safarkana maxaa la yidhi dadka maxaa lagu bartaa weligaa qof baran maysa waxaa ka sheeg sheegay saddex arrimood bad haddaa dhaqanka soomaalida waa sidaa dhaqanka carabtuna waa sidaa jid ma la martay jidiin ma la cuntay jabad ma la degtay bay tiraa soomaalidu jid ma la martay safar ma la gashay iska hubso qofka inaad wax ka sheegayso horta safar ma la gashay noloshiisa oo dhan baa muuqanaysa habeenkii wuxuu qabto maalintii wuxuu muuqdo markuu socdo markuu cuntaynayo markuu dadka la hadlayo mar waxaan oo dhan baa soo baxaya laakiin masaajkaanu isugu nimid iyo shaqadaanu isugu yaran nimid waxbay sheegaysaa laakiin wax badan inaani sheegin baa laga yaaba soomaalidu maxaa jid ma la martay safar ma la gashay jidiin ma la cuntay markaasaad dhaqankiisa arkaysaa wax ma wada cunteen jabad iyo jago iyo guri meel ma la degtay cabdilaahi ninkan waa kuwa wada socda cabdilaahi wuxuu arkay shakhsiyadani shakhsiyad aada u adag inuu yahay wuu iskaga sabra wuu iska maslaxa wuu dejiyaa dabadeedna markuu safarkii soo dhammaaday ee cabdilaahi xaggaa u dhaqaaqay ayuu cabdilaahi ooyey cabdillahi binu mubaarak baa ooyey markuu ooyey baa asxaabtiisii la socotay baa waxay ku yidhahdeen maxaa kaa oohiyey wuxuu hi bakaytuhu ninkaasaan u ooyayaa buu hi raxmatan lahu anigoo u naxariisanaya anoo u turaya ayaan u ooyayaa buu hi anigu faaraqtuhu ka dhaqaaqa imaka laakiin wa khuluquhu dabeecad xumadiisii macahu way la socotaa lam yufaariqhu kamay tegin dabeecad xumadii waa la socotaa ninkaa bahashii saarnayd ee dhaqan xumo iyo dabeecad xumo ayaan ka warwarayaa buui oo aan la ooyaya naxariis iyo turid aan u turaya allaha ka kaxeeyey macnaheedu wey walaalayaal waxaan ku soo ururinayaa mawduucan dhaqanka marka laga hadlayo waa kaa waana mid muktasaba anugu waxa laga yaabaa inaan dabeecooyinka qaar iga siiyin adiga inay qaar kaa siiyin hebel kale ina siiyin lakiin waa la bartaa inaynu baranno calaamadayso maxaa kaasiya dad baa laga yaabaa inay ku wanaagsan yihiin dhaqamada qaar dhaqamada qaarna ku xun yihiin inta ku wanaagsan halkaa dhigo qof baa laga yaabaa jeebadiisaasi iyo gacantiisu ina ka soo saarunbaa ku adag wax sadaqadayso midina markiiba wuu gelinayaa gacanta wuu ka soo saaraya sadaqadii iyo khayrkiibuu bixinaya mid baa laga yaabaa afkanuun laga falay oo ummaddaa inuu caayo iyo inuu dacaayadeeyo iyo inuu aflagaadeeyo uun ayaa lagu falay midna afkiisaasi waa shib baa laga nabad gala waa laba dibaaco kala duwan saa darteed waxaynu u baahan nahay walaalayaal waynu aada ugu baahan nahay in arrinka noocaasa dadaal badan la sameeyo maantana wax badan ayaa inaga siya horena waynu u soconnaa waxaynu ka jawaabi doonaa insha allahu jumcaha dambe waxyaabaha akhlaaqda inoo wanaajin kara maxaa ka mid ah ثم صلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والرياء والسمعة ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأقربائنا ولأصدقائنا ولجارنا ولأحبابنا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ولا له نفر لما كلا دوان النصوى فرتينا إيه كلا دوان إيقنا إلهي لبتها كوض القاضي قاركود wadamada gaalada ay ku dhinteen oo dhowaan bay dhinteen waa laynala soo xidhiidhay qaarkood xanuunay dareemayaan qaarkood ubadka in ilaahay u wanaajiyo oo yurub bay joogaan oo carruurtiina xaggaasay ka joogaan qaar halkan ay joogaan oo ubad iyo caafimaad iyo arsaaq intaba way doonayaan iyo wanaag markaynu isku soo duudubnay ilaahu qof walba muraadkiisaoon macsi lahayn midigta ka sii inta dhimantay alla u naxariiso inta xanuunsanaysa ilaahu caafimaad sii inta xanuunsanaysa ilaahu xanuunka ka dulqaad inta ubadku ka sakalaysan ilaahu ubadka u hagaaji inta ubadku u toosan ilahu ubadka usii toosi ilaahu aafaadadaa meeraya iyo xanuunkaa laamisaas xanuunkan anigu waxaan u bixiyey mataqaanaa qur-aankan soo baadhay conora virus soo maydaan maqal ama virus corona ay yidhahdaan qur-aankan anigu ka soo helay fadhab faina laka fi lxayaati an taquula laa mihaas waa xanuun lagu salliday noociisii oo kale isma taabano iminka oo la kala cararaya soo maha waa xanuunkii muuse saamiri lagu salliday ee nebiyullaahi muusa uu ku yidhi fadhab dhaqaaq buu yidhi saamiriyow soo kufri iyo gaalnimo ummaddii oo asnaamumaa sameyn iyo cijli fa ina laka fi lxayaati nolosha dhexdeeda waxa kuu sugan an taquula inaad tiraahdo laa misaasa laysma taabto kala carara laysma salaamo laysma taabto iminka waxaaba soo raacday yaanu agtaada ka hindhisin guryahaa soo xidha dalal dhan baa layidhi maanta waad arkaysaan caalamku wiigan halkuu maraya waad la socotaan ilaahu laamisaaskaa naga ilaali ilaahu laamisaaskaa naga ilaali ilaahu laamisaaskaa naga ilaali ilaahu caalam anagu masaakiin baanu nahay caalamkii sheegtay nucliyeerka caalamkii sheegtay dhaqaalaha xanuunkaa iyo fayraskaa ishu maqaba ishu aanay qabanayn ayaa ka wareeriyey dhaqaaluhu waa burburay socod ma jiro caalamkii wuu isku dhaatay ilaahu annagu ducafaalnahay annaga dhaqdhaqaaq nagumuu samayn iyo dhib waa kugu kalsoonahaye allahayow annaga iyo muslimkaba naga hay ilaahu muslimka ka badbaadi ilaahu naga badbaadi ilaahu dalka nooga badbaadi ilaahu dadka nooga badbaadi ilaahu dunyada nooga badbaadi ilaahu dhibtiisa naga hay macaasiyadu way badantay ilaahu ilaahu noo dulqaado ilaahu ummadda noo soo hanuuni ilaahu ummadda noo soo hanuuni rabbanaa aatinaa fi dunya xasanatan wafi alaakhirati xasanatan waqina cadaaba annaar